sida uu v o a u sheegay wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde ciidamadan militariga somalilan ayaa gaadhay saaka deegaanka ballacad oo qiyaas ahaan labayo konton kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada buuhoodle halkaasoo maalmahanba uu shir uga socday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka khaatumo waxaana uu wasiir cali maxamed waran cadde ii sheegay inay ciidamada somalilan u gaadheen waa sida hadalka u dhigay si ay u sugaan amniga bulshada si nabadda ay ciidamada u xasiliyaan bulshada halkaa degan deegaankaana aanay muxuu ahay u gelin amni darro si ciidamadu u sugaan amniga bulshada ayaa loo tegay aagga aaga aagay gaadheen ciidamada militariga somalilan waa aage wasiir waa ballacad weeyi halkaasoo ay ku sugnaayeen niman kharbudo wadayaalo oo ay soo dirtay dowladda soomaaliya ayaa laga kaxeeyey meesha waanay ka baxeen waxaan runtii jeclay inaan bulshada u sheego deegaanka ciidamadaas waa ciidamadoodii waa ciidamada nabadooda ilaalinaya si aan loo khalkhal gelin waxaa kawan jecel inaan dadka u sheego muxuu ahay nimanka uu kamid yahay cali khaliif ee reer somaliland waa dad reer somaliland waa dad dalkan u dhashay way jiraan waxbay tabanayaan iyaga waxaanu diyaar u nahay inaanu qalbi wanaagsan kusoo dhaweydno wixii ay tabanayaan aanu miiskaga wada hadalno lala fadhiisto aanu gogol fidino laakiin waxa aanu kasoo horjeednaa dowladda soomaaliya inay faragelin ku samayso deegaanka somaliland runtii waxaanaynu difaacaynaa qaranimada iyo xuduudada somaliland iyo nabadgelyada bulshadayada iyo qarankayaga marka u dulqaadan mayno wax kasta iyo cid kasta oo soo faragelisa deganaanshaha iyo nabadda iyo xuduudaha somaliland wasiir cali maxamed waran cadde ayaa intaasi ku ladhay in aana wax isku horimaad ahi goobtaasi ka dhicin islamarkaana isagoo u mahadnaqay dadka deegaankaasi ku dhaqan maya xaasha waxaan aada uga mahadnaqayaa dadka deegaanka oo runtii ciidamadooda inay ciidamadooda yihiin aqoonsan wax dhibaatiina kamay dhicin nimankii laga soo diray xamar dowladda xamar ka tirsanaa inba meesha laga soo laga saaray laakiin wax dhibaato oo kalena may dhicin deegaanka ballacad ayaa maalmahan bashir uga socday maamulka khaatumo iyadoo wararka ka imanayaana ay sheegayaan in hadda xaaladda deegaankaasi ay degan tahay islamarkaana mas-uuliyiintii ku sugnaa ay isaga baxeen cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa